Isbeddelka cimilada ayaa saameyn aad u ballaaran ku yeeshay Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan deegaanada Jubbaland oo ay ka dhaceen fatahaado iyo abaaro daba dheeraaday oo saameeyay dadka iyo dunyada. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland, Cabdi Salebaan Xaashi, ayaa ka warbixiyay saameynta ba'an ee isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay Jubbaland. Wasiirka ayaana sheegay in abaaraha soo noqnoqday, roobabka aan di'in waqtigii la sugayay, iyo kulaylka sii kordhaya ay keeneen barakac, cunto yari, iyo dhibaato ku timid xoolaha iyo beeraha. Cabdi Salebaan Xaashi, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland, oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi.
marxaladaha taagan ee jira oo isbeddelka cimilada iyo saamaynta uu ku yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid tahay noolayaasha kala duwan saamaynta uu ku yeesho caruurta iyo haweenka saamaynta uu ku yeesho cuntada iyo sugnaanteeda saamaynta amniga uu ku yeesho ay ku yeelato een, isbeddelka cimiladu saamaynta ay ku yeelato caraguurka iyo dhulkii beeraha laga tabcayey saamaynta ay ku yeelato infrastructureka iyo buundooyinka iyo wadooyinka googo-ay Ee, shirku wuxuu saddex baanal baa halkan maanta dood dheer oo bulshada oo dhami ka qaybgelayso iyo miidiyuhuba yaa lagu qaban doonaa aqoon-yahano deegaanka iyo khuburo waaweyn baa fadhida waxaana lafaguri lafaguri doonaa sidii looga badbaadi lahaa oo loo yareyn lahaa khasaaraha isbeddelka cimiladu keento oo ay ku keento deegaanadeeda Ee, deegaanada sidaad ka warqabtaan marna roob baa ina qaada iyo biyo muddo yar ka bacdina abaar iyo biyo la'aanba baynu la la la la la tacaalaynaa sanad walba duufaano ilaahay inaguma keenin laakiin hadda gobollada qaar buu ka dhacaa duufaanaduna ay saameeyaan dhibaatada innagu aan ku hayno deegaanka oo ay ka mid tahay dhulka eh, la xidhmaysanayo goofafka dhulka loo adeegsanayo dhulkii daaqsinta iyo beerihii dhulbeereedkii oo laysku khaldayo oo dhulbeereed inta cagafyo loo qaato laleeyahay waxaa laga samaynayaa beero iyada oo ayan suurtogeli karin in biyo la geeyo